أيها الإخوة والأخوات حفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إذي سقط بيان فتاوى شرعية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maantoo bisha hijriga ay tahay labilaatanka bisha safar sanada kun afar boqol labayo afartanka hijriyada waxaan insha allahu tacaala masjidkeenan barakaysan ee masjidu nakhiil inooga bixi doonaa majaalistii taxanaha ahaa ee xidhiirka la lahaa caqiidada iyo towxiidka aynu hore u soo qaadanay muxaadaraadkii kala duwanaa waxaan insha allahu tacaala caawa u fadhinaa majliskii u dambeeyey ee ahaa fataawaha ama su-aalihii dadweynuhu ay soo gudbiyeen ee xidhiirhkii cilaaqada la lahaa caqiidada iyo towxiidka taasoo marti uu inoogu yahay sheekheena sheekh rashiid mucalin maxamuud cige ayaynu insha allahu tacaala caawa aynu ku dul akhriyi doonaa su-aalahana waxaan ka codsanayaa cid kastoo su-aalo qabta weliba xidhiir lale caqiidada iyo towxiidka ha soo qoraan hana soo gudbiyaan biidni illaahi tacaala su-aasha koobaada caawa aynu ku bilaabaynaa biidni illaahi tacaala waxay tahay sheekh dadka qaar ayaa yidhaahda haddii towxiidka la qaybiyo waxay ka dhigan tahay in ilaahyo badan la sugayo bimacnaa haddii la yidhahdo towxiidku saddex buu qaybsamaa taa macnaheedu waxa weeye in saddex ilaah la sugay arrinta noocaasiya maxay jawaabteedu noqonaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum wajzaakum allahu khayra
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم tasliima kaiira wabacd su-aasha ugu horeysaa haddii towxiidka la qaybiyo oo la ydhaha towxiidku waa saddex qaybood yacni macnaheedu wuxuu yahay saddex ilaah baa ka dhalanaya ama dee marka la ydhaha towxiidku waa saddex dadkii dee shaki ama waxa ku furmaya ima intaasoo ilaah baa loola jeeda weliba dadka qaar baa in badan ku celceliya haddii la yidhaha saddex towxiidku waa saddex macnaha waxaa ka dhalanaya saddex ilaah baa ka dhalanaya qaarna waxay ku odhanaya towxiidku midun miyaanu ahayn marka waa in badan bay soo noqnoqotaa jawaabteeduna waxay tahay marka la leeyahay towxiidku waa saddex dee ilaahay baa la sifaynaya ilaahay isagaa rabbiya isagaa ilaahaya isagaa rabbi nnaas maliki nnaas ilaahay baa la sifaynaya marka saddexdan waxaa la sifaynayaa ama laga warramaya ilaahay tabaaraka wa tacaala rububiyada isagaa leh isagaa rabbiya yacni arab waa magac ilaahay ilaahay baa rabbiya rububiyada iyo sifaadkaa isagaa iskale towxiid luluhiya isagaa cubuudiyada iyo cibaadada iska leh wuxuu leeyahay asmaa fiican iyo sifooyin buu leeyahay marka saddexdanba waxay sifaynaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala baa la sifaynaya masalada kale ilaahay tabaaraka wa tacaala miyaanu sagaal iyo sagaashan magac lahayn maxay macnaheedu marka marka xadiiskii saxiixa ahaa ina lilaahi tacaala tiscan wa tisciina isman ilaahay wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal magac buu ilaahay leeyahay sagaashan iyo sagaal magac buu ilaahay leeyahay waa maxay magacyadaasi maxay kala yihin dee ilaahay unbaa dee la sifaynaya ilaahay waa mide mid keliya unbaa dee waxaa soo magaca iskale ilaahay waa waaxid waa waaxid waa axad waa allah waa alkariim alkhaaliq alqaadir albaari almusawir intaasoo magac buu leeyahy dee waana mid ilaahay jala wacala macnaheedu miyuu yahay sagaal iyo sagaashan ilaah baa ka dhalanaya dee waa maya marka marka ilaahay la sifaynayo ee magacyadiisa iyo sifaadkiisa la tirinayo macnaheedu maaha saddex ilaahay baa jira maaha marka ilaahay baa la sifaynaya isagaa rabbiya isagaa aluluhiya cibaadada iska leh asmaada isagaa leh sifaadka isagaa leh isagaa qaadira isagaa khaaliqa facaalun limaa yuriid yacni ilaahay baa la sifaynaya marka imminka sidaa ilaahay loo sifeeyo waa khaaliq waa qaadir waa baari waa musawir waa alkhallaaq waa alcaliim alxakiim alghafuur alraxiim waxaasoo sifo ah marka la sifaynayo dee macnaheedu ma aha in saddex ilaah maaragtay marka marka waa shubaho ama shaki weliba waxa u badan qolada suufiyada la yidhaah waa shaki wa shubhatun dadka ay ku furaan weliba de qofkaan cilmigan ahayn ayay shakigaa iyo shubhadaa walciyaadu billaah ayaa ay markaa ku furayaan marka walaalayaal inuu dee qofku ilaahay ka cabsado uu fahmo eeg waa inaad fahamto waxa loo jeedo ilaahay waa mid laakiin intaasoo magac buu leeyahay dee ilaahay waa mid intaasoo sifooyin buu leeyahay isagaa rabbiya isagaa khaaliqa iminka qul acuudu birabbi innaas iyo qul acuudu birabbi ilaahay bay sifeynayaan labaduba qul waxaad ku tidhaahdaa acuudu birabbi rabbi nnaas waa ilaahay rabbi naas dee ilahay baa la sifaynaya dadka rabbigoodii ilaahi naas ilaah dadka ilaahoodii kay caabudayeen marka ilaahay baa la sifaynaya maliki naas ilahay baa la sifaynaya marka mar kastoo ilaahay tabaaraka wa tacaala la sifeeyo oo asmaadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo rububiyadiisa iyo sifaadku leeyahay la sheego macnaheedu maaha intaasoo maaragtay ilaah baa ka dhalana marka in layska ilaaliyo shakigaa iyo shubhadaa xun waa daciif waa qof aan fahansanayn towxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala baaraka allahu fiikum wajazaakum allah khayr jazaaka allahu khayra waaxsan allahu ilaykum sheekh saa-ilkan waxa uu leeyahay waa maxay xukunkiisa ama xukunkiisu muxuu noqonayaa qofka inkiraa in towxiidku uu qaybsamo afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
qofka inkira towxiidku inuu saddex yahay de waa laba xaaladoodun dadka qaarna dee waa jaahil qofaan dee garanaynba kaana dee waa in la baro towxiidku inuu saddex qaybood yahay waa in dee la baro tacliim waa in la baro hadduu jaahil yahay haddii uu dee wax fahansan yahay ama uu dee wixii aqoon u garanayu dee kiiska iska waalayana waa qof munxarifa ama dee daal walciyaadu waa qof lunsan yacni caqiidadii saxda ahayd ama muctaqadkii saxda ahaa uu ka luunsan yahay waana sida dee a'immadu ay in fara badan kutubta ku taqriiriyeen a'immadii dee sunnada a'immatul islaami a'immada tawxiidka culummadii dee ahla sunna waljamaaca sida ay kutubta ku taqriiriyeen marna waxay yidhaahdaan towxiidku waa laba towxiidu almacrifati waalisbaat iyo towxiidulqasdi waaldalab waaliiraada oo marna labay u qaybiyaan sida ibnulqayim iyo culamo horeba ay maraan marna saddex bay culammadu u qaybiyaan marka marka la eego dariiqadii ahlucilmiga ee dee culimmadii hore iyo culummada dambaba sidaasay kutubta ku sugeen marka waa laba inuu dee qofku cilmi u leeyahay oo laakiin ay ku jirto shubha ama dee shaki marka in la baro oo wax loo sheego ka kalena dee waa munxarif ama waa qof lunsan weeyaan oo dee xaqi ka lumay qofka towxiidka in la qaybiyaba inkirsan uu lunsan yahay marka walciyaadu billaah baaraka allaahu fiikum jazaaka allahu khayra waaxsan allahu ilaykum sheekh saa-ilkani waxa uu leeyahay waxaa jira dadka qaar iyagu afar u qaybiyo towxiidka markaa xukunka in towxiidka afar loo qaybiyo xukunkeedu maxay noqonaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum in tawxiidka la qaybiyo marka culummada qaarna waxay u qaybiyaan afar qaarna dee saddex bay u qaybiyaan culummada qaarna labaa bay u qaybiyaan marka haddii la yidhaha waa afar ama waa saddex ama waa laba laakiin waxaa loo badan yahay inuu saddex markaa yahay culummada qaarna labay ka dhigaan in afar laga dhigo culummada qaar waxay yidhaahdaan way bannaantay sida dee tawxiidulmutaabaca kutubta qaar baa qorta tawxiidu almutaabaca ayay ku daraan tawxiid aluluhiya tawxiid alrububiya tawxiid alasmaa'i wasifaat iyo tawxiid almutaabaca oo culammada qaar baa kutubta ku qora tawxiid almutaabaca kitaabka alqowl almufiid adilada tawxiidka sheekh moxamed bin cabdilwahaab alwusaabi sheekhii yamaniga ahaa alyamaani ee wasaabiga ahaa ayaa kitaabkiisa ku sugay tawxiid almutaabaca culimmaduna qaarna way ku inkireen isagoo nool maruu muxaadaro galay laftiisu sheekhu uu macbar ka galay ayaa wuxuu ka warramay in culimmadii qaarna ay ku diideen ay yidhaahdeen tawxiidulmutaabaca kitaabka ka daa sida ibnu cuthaymiin baa igu inkiriyey buu yiri sheekh ibnu cuthaymiin baa ku yidhi tawxiid mutaabacada ka dah saddexdaa ahlu cilmigu u badan yahay saddexdaas ama labadii ibnulqayim yaa ay mareen xaafid alxakami iyo marka tawxiid almutaabaca waa halaaa sida ahlu cilmigu kam aqsaamu tawxiidi halaaa dariiqadii ahlu cilmigu in la yidhaha waa afar culammadu way ku inkireen marka markii dambe wuxuu yidhi waxa aan u sharaxay samaxata sheekh cabdulcasiis ibnu baas ayaa igu waafaqay tawxiid almutaabaca intaana uu sheegay marka calaa kulli xaal dariiqada aynu raacaynaa inuu tawxiidku saddex yahay ama laba taa sheekhu tawxiidulmutaabaca tawxiidulmutaabaca dee wuxuu soo hoos gelayaa un tawxiid aluluhiya ilaahay in keligii la caabudo rasuulkana dee shareecadiisi la raaco camalka marka la aqbalayo ikhlaaskii iyo mutaabacadii markaa dee tawxiid aluluhiya ayaa uu sida haalibka ah hoos kale qaar kale iyagu waxay ku dareen tawxiidulxaakimiya markaa tawxiidulxaakimiya in la yidhaha tawxiidku waa afaro saddexdan aynu dee macruufka ah tawxiid aluluhiya tawxiid alrububiya tawxiid alasmaa wasifaat iyo tawxiid alxaakimiya taana culammadu dee bayaan bay ka soo saareen hay-atu kibaari alculamaa ee allajna daa'ima fatwada u fadhida ee almamlaka alcarabiya sacuudiya ilaa ha xafidee tawxiid almutaabacadaas macruuf maaha hadalkii ahlu cilmigana kuma sugna dariiqadii ahlu cilmigana maaha qof kasta xataa wuxuu iska samaysan karaa tawxiid kalu qof kasta xataa iska samaysan karaa mid mid kalaa iska odhan karaa tawxiid dabxi tawxiid nadri haye tawxiid listiqaaati haye tawxiid listicaanati qof kasta wuxuu doono ayuu markaa xataa tawxiidka kusoo dari karaa xukunka ilaahay baa leh dee wuxuu ku jiraa tawxiid aluluhiya markaa tawxiid aluluhiya afraaddiisii faraha badnayd mid kasta haddii magac loo bixiyo uu fara badnaanaya tawxiidu dabxi tawxiid alyamiin tawxiidu marka tawxiid aluluhiya halkaas waxyaabo fara badan ay soo hoosgelayaan iyo tawxiid rububiya tawxiid alasmaa'i wasifaat waana dariiqada dee ahlu sunnuhu ay wax ku jamciyeen baaraka allahu fiikum wajazaakum allah khayr jazaaka allahu khayran wa axsana allahu ilaykum sheekhana saa-ilkan waxa uu leeyahay waxaad bal noo bayaamisaa madhabka ashaacirada madhabka ashaacirada fii baabi alasmaa'i waasifaat afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
dariiqada ashaaciradu maraan baabka asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay jala wacala alashaacira in yaroo kooban haddaynu tacriif alashaacira si dadku dee ashaacirada ula qabsadaan ama nubda mukhtasar yaroo xawla alashaacira ashaaciradu waayo ashaaciradu waa qowm u nisbo sheegta abulxasan alashcari sheekhii la odhan jiray abulxasan alashcari oo markii hore dariiqada muctasilada haystay arbaciina sana arbaciina sana ayuu madhabka muctasilada haystay kadibna wuu ka toobad keenay markii dambena dariiqo kale oo wadaad la odhan jiray ibnu kullaab dariiqadiisii buu raacay marka dariiqadaa uu muctasilada uu ka hadhay laakiin qolo kale oo meel dhexa iyaguna isku urursado meel dhexa fadhiya ayuu haddana raacay markaa qoomka iyo dadkaasi wuxuu odhanayaa shaykhulislaam raximahullah aqwaashii jahmiyadana iyo muctasiladana waxbaa kaga jira aqwaashii salafkana waxbay ka hayaan marka waa meel dhexe waa iska yacyacood waa waxaan dee bislayn madhabkii salafkana aqwaal bay ka hayaan maqaalaatu salaf oo dee aqwaashii salafkana waxbay ka akhriyeen aqwaashii muctasilada iyo jahmiyada iyo qolada inkaarta qabtayna dee waxbay ka hayaan marka waxyaabo ahlu macquulaat waxyaabo macquulaatoo dee falsafadiina waxbay ka hayaan iyo cilmulkalaamkiina waxbay ka hayaan madhabkii salafkii iyo xadiiskii iyo nusuustiina waxbay ka akhriyeen dad markaa isku jiray ahaayeen yacyacood waxbay dee ahaayeen aan saxna wada ahayn wada qaladna ahayn markaa qolo noocaasa ayuu abulxasan ku taauray dariiqadiisuu maray sidaana shaykhulislaam baa odhanaya markii dambe dee ilaahay baa khayr la doonaye kitaab buu qoray la ydhaa maqaalaat alislaamiyiin wa ikhtilaafu lmusalliin iyo dee alibaana kitaabka ibaanada la ydhaa iyo maqaalaat alislaamiyiin wa ikhtilaafu lmusalliin ayaa markii dambe wuxuu ku taqriiriyey dariiqadii alimaam alacdam almubajal imaamu axmed binu xambal wadaadkii weynaa ee salafiga ah imaamu axmed binu xambal alacdam dariiqadiisa raacib wixii uu marayna bihi saalikuun dariiqadii imaamu axmed ayaan maraya buushti waa aakhirkii inkastoo uu shaykhulislaam odhanayo isagoo dariiqadii axmed raacay dee waa madhabkii salafka axmed bin xambal dariiqadii isagoo raacay haddana maca daalika ishkaalaad iyo baqaaya waxbaa ku hadhay buu odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah calaa kulli xaal marka ashaaciradu dariiqadii dhexe haddaba ee ibnu kullaab ee dee qoladii xaggana wax ka soo qaadatay xaggana wax ka soo qaadatay qoladaa dariiqadoodu abulxasan maray kutubtuu marxaladaa dhexe ka qoray ayay markaa ashaaciradu qaateen iminka ashaaciradu marxaladii ugu dambeysay ee abulxasan ma haystaan laakiin marxaladii dhexe bay haystaan marxaladdaasina waxay ahayd asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay waxna way sugaan waa run dee waxna way ta'wiiliyaan waxna way taxriifinayaano way leexinayaan sifatulkalaam way leexiyaan sifatulculuw ilaahay uu sarreeyaa way inkirsan yihin ilaahay carshiguu ka sarreeyaa waa masaa'ilka ugu cadcad weliba rag xataa dee waa weyn oo ilaahay ha ka dhaafe oo ahlu cilmiya oo ashaacirada ku ta'asirsan ah ayaa xataa culuwiga ilahay inkirsan ilaahay carshiga kamaba sarreeyaba ilaahay meelba laguma sheegi karaba in allaha fii kulli makaan bidaatih walciyaadu billah maqaalaad khatara ayay dee markaa halkaasay ka qaateen ilaahay subxaana wa tacaala inaanu sirrayn sifat alculuw walistiwaa cala alcarshi way inkireen sifat lyadayn way inkirsan yihin ilaahay bal yadaahu mabsuudataan ilaahay gacmihiisu way labuu leeya waana fidsan yihiin madhabkii ahlusunnaha waana xaqiiqiyatayni taliiqaani bijalaalihi wa cadamatihi jala wacala taana dee ashaaciradu way inkirsan yihin marka ashaaciradu sifaadkii ilaahay in badan bay tacriifinayaan ama dee ay ta'wiilinayaan ama ay markaa inkirayaan waxna way sugayaan weliba inta ay sugayaanna qaabkay u sugayaan xataa ishkaal ba ku jira oo ka dee qawaacid mutlahi ibnu cuthaymiin aadka u taqriirin odhanaya wa fii ihbaatihaa khilaafun bayna asalafi wa baynahum ashaacirada qaabka xataa sifada u sugayaan iminka marka sifaadka iminka tusaalahaan sifatulcilmi marka tafaasiisha laysla galo qaabkay u sugayaan khataabaa kaga jira sifatulcilmi soo ma yidhahdaan ilahay cilmi buu leeyahy khalal baa ku jira calaa kulli xaal madhabu lashaacira asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay waxna way sugaan waxna way diidaan oo waxa baabka ta'wiilka la yidhaha ama taxriif ayaa markaa ku jira marka intaasaa ugu muhiimsan baabka asmaada iyo sifaadka ee dee sifaadka ilaahayna waa waa fara badan yihiin marka toddoba sifay sugaan sabcu sifaatin toddobada cilmiga iyo xayaatada samciga basarka kalaamka iyo alqudra sifaadkaas bay sugaan sifaadka kale ee khabariga ah ee ama ama weliba sifaadka khabariga ee ficliga ah way inkiraan sifaadka ilaahi waa laba qaarna waa sifaad khabariya qaarna waa sifaad dee caqliya sifaadka khabariga ah sida istiwaa cala alcarsh annusuul ila samaai dunya alyadayn sifaadka khabariga ah addee nusuusta un laga qaato badankeeda way taawiiliyeen ama way inkiraan sifaadka caqligaana way sugaan badankoodu waxaa kaloo isaguna muhiima ashaaciradu waa laba ashaaciradii mutaqadimiintahayde hore ashaaciradii hore way ka fiican tahay runtii ashaaciradii dambe ashaaciradu dee shalay iyo maanto kale waa loo kala qaybin karaa ashaaciradii shalay iyo maanta ashaaciradii mutaqadimiinta ahayd aqrabu ilaa madhabi salafi ibnu taymiya yidhi wاlأshaaciraة الmutaakhiruun aqrab ilى madhab اljahmiyati wاlmuctazila ashaacirada dambe dee jahmiyada iyo muctasilada u dhowey aad bay u fogaadeen oo madhabkii jahmiyada iyo muctasilada dee aadka u fogaa ee sifaadka ilaahayba diidayey ayay u dhowaadeen halka raggii hore iminka raggii hore ee ashaaciradii mutaqadimiinta ah sifaadka qaar bay caadi u sugaan sifat lyadayn way sugayaan sifat ulculuwi way sugayaan marka ashaacirada hore iyo ashaacirada dambe farqi baa udhexeeya qolada dambena waa madhabkii jahmiyada ayay gashay qoladii horena waxay gashay madhab waxay u dhowaayeen dee kolley waxbaa laysku khilaafsanaa madhab salaf saalix halkaana dee farqi baa udhexeeya abwaabta qaar kuwii hore kuwii dambe marka laysku soo ururiyo caqiidat lashaacira fi asmaai اllahi tacaala wa sifaatihi yani sida haalibka atawiil haaliban way ta'wiiliyaan asmaada iyo sifaadka ilaahay sida badan way leexiyaan waa laga yaabaa qaar inay sugaan qaabkay u sugayaanna nadar iyo khalal ayaa ku jira baaraka allahu fiikum jazakum la jazaaka allahu khayra waxsan allahu ilaykum sheekh saalkan waxa uu leeyahay sheekh waxaad noo sheegtay inuu towxiidku u qeybsamo saddex ma jira daliil tusinaya inuu towxiidku saddexdaa u qeybsamo fi lqur'aan aw min asunna afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
maxaa u deliila in towxiidku u qaybsamo saddex waxaa u deliila suuradda faatixada u deliila ilaahay baa dee la ammaanaya alxamdu mahad lilaahi uluuhiyadii towxiid ululuhiya rabbilcaalamiin oo rububiyadii baa ku sugan alraxmaan araxiimna asmaadii ilaahay iyo sifaadkii ilaahay suurat alfaatixa waa daliiluka calaa taqsiimi towxiid suurat alfaatixa tadullu calaa taqsiimi towxiid suuradda faatixadaaba u daliilaba daliilka labaad qul acuudu birabbi nnaas iyo qul acuudu birabbi alfalaq labaduba da way ku caddahay ilaahay isagaa rabbi naas ah isagaa ilaah uluuhiyadii dadku isagaa caabudaan ilaahi naas rabbi naas maliki naas saddexdaba halkaasay ku jiraan asmaadii ilaahay sifaadkii ilaahay uluuhiyadii ilaahay ilaahi naas rububiyadii ilaahay rabbi naas waxaa ku cad saddexdii towxiidba iska dhaaf hadalka dadka suuraddu waxaa ku cad daliilkii towxiidka in la qaybin karo towxiidku waa saddex waxaa u deliila birabbi naas baa u deliil labada suuradood ee mucawidataynku labaduba deliil ba u yihi ilahay baa dee la sifaynaya waa waa ilaahay tabaaraka wa tacaala marka suuraddaa faatixadana dee culammadu in badan ba sharaxaan iminka suuraddaa faatixada haddaynu hadal kaleba iska dayno suurat alfaatixa haddaynu sharaxno waxay deliil u tahay towxiidku inu saddex yahay tafsiiru suurati alfaatixa suuraddaa faatixada ee ilaahay la ammaanayo ilaahay baa mahaddale isagaa rabbilcaalamiin ah isagaa ilaahaya isagaa raxmaana isagaa raxiima waxaasoo dhani daliilun calaa taqsiimi tawxiid ilaahay unbaa dee imika suuraddaa dhan ilahay bay sifaynaysaa intaa dambena isaga isagaa la caabudaya adigaanu nastaciin isticaano ku weydiisanayn ihdina siraada almustaqiimna dee iyada ducaa bilaabmaysaba ilahay baa la baryaya ihdina duca ka bilaabmata iyada ihdinaa na hanuuni waa duco iyadu laakiin intaa hore ilaahay baa la ammaanayay adigaa ah rabbi naas adiga adigaa ah alxamdu mahadda iyo kamaalka iyo jalaalka walcadama lilaahi almacbuud waa kala caabudu rabbi alcaalamiin caalamkao dhan u rabbi ah ilaaha raxmaanka ilaaha raxiimka ilaahay baa la sifaynaya marka ilaahay tabaaraka wa tacaala towxiidkiisa waxaa u daliila qur'aanka kariimka baaraka allahu fiikum jazakum allah khayra jazaaka allahu khayra waaxsan allahu ilaykum sheekhana saa-ilkan waxa uu leeyahay maxau noqonayaa xukunkiisa ama xukumka in lagu daba tukado qofka alle kheyrkii barya saasoo kale ma la cunayaa wixii uu gowraco afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
qofka ilaahay cid aan ahayn baryaya horta xukunkeedu waa maxay cid aan ilaahay ahayn ama cabdilqaadir jiilaani in la baryo oo dee ama awliyaa lay adeeg ama cid aan ilaahay in la baryaa xukunkeedu waa maxay waa shirki akbara walciyaadu billaah waa shirki weyn cid aan ilaahay ahayn ama awliyada in la baryaa waa gaalnimo ama kufri dheh ama shirki dheh waa khatar ilaahay baa la baryaa jalla wacala cid kalena ha baryi xukunkeedu marka waa shirki ama waa kufri weliba waa gaalnimo cad ama waa shirki akbara waa shirkiga akbarka ahaa ama waa kufriga akbarka ah yacni inuu ilaahay cid aan ahayn wax weydiistu yidhaahdo waxaanu dee ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodayn inuu baryaa waa gaalnimo eeg masalada xukunkeedu waa shirki ama waa kufri haddaba qofka ku dhaca ama dadka baryaa laba qaybood baynu u qaybinoo dadka dadka qaar waa jaahiloo ma garanayo oo wuxuu soo gaadhay odaygaa aw jaamaca ama odaygaa aw cali ama aw cumar wuxuu odhanaya waxaan soo gaadhay aw cumaroo waxaa akhriya un oo dee madad madad awliyada isagoo awliyadaa baryaya madad yaa jiilaani madad yaa jiilaani isagoo akhrisanayo unbuu soo gaadho de wax kalena muu maqalba marka qofka jaahilka ah innagu waxaynu ictiqaadsannay qofka jaahilka ah waa loo cudur daaraa ila waa jaahil be hadduu idhaa weligeeba wax kale maan maqlay intaasun baan maqlay ama intaaba uu ku dhintaba sida dadkeenna miyiga ku sugan waxaa laga yaabaa dee aw jaamaca ag fadhex fadhiyo mooyaane inaanu cid kala maqal baaba laga yaaba aw cali unbuu maqlay de markaa sidiina uu ku dhintay qofka noocaasa ee aan aqoon lahayn ama wax kaleba aan maqalba waa loo cudur daaraya ilaahayna dee wuu tegaya tabaaraka wa tacaala waa qof dee iska tukan jiray innaka waxaynoo asala dad islaamayna yihiin laakiin dee qofkii cilmi wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula waxaa ka mid a qawaacidda fiqiga shareecada bacda alcilmi uunba qofka la cadaabaya qofku markuu shayga cilmi u yeesho ayuunba dee qofka la cadaabaya laakiin waxaanu cilmi u lahayn jahliga qofka waa loogu cudur daaraa aljahlu qofku markuu dhaa waxaa jaahil baan ka ahaa waa min mawaanici takliif takliifka iyo axkaamta waa laga dulqaadaya ilaahay dee qofna inaanu cadaabayn laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha markaa taasi waa qodob dadka qaar baa garanaya ama maqlayba qaar baa odhanaya waan maqlay in la yidhi waa shirki waa xaaraan ma bannaana alle mooyaane dadka qaar baa in badan maqlay dee qofkaasi isagoo halis buu ku jiraa ka maqlay eedaa waan maqlay waan dhegaystayba waa shirki waan maqlay waa kaas isagu dee halis buu ku jira marka dadka qaar iyagu uu maqlay laakiin shubuhaad buu haystaa wuxuu dadka qaar ba ku odhanaya oo dad samaacadaadka maqlaysaa awliyada waa la baryi karaayo daliil banu haya midbaa masaajidadeenna waaweyn ee magaalada ugu waaweynba mid baa ka yidhi ilaahay kayrkii waa la baryi karaa awliyada waa la baryi karaa daliil banu hayaa kaari kugu dhaca midba mid daliil banu hayaa buu yidhi dee marka kaasoo kale waa in shubhadiina laga saaro xujadiina waa in lagu ogo waa laba qodob iqaamat alxujati calayh ilan meel waa meel buu la soo fadhiyaaba way bannaanta in xujada lagu oogo waa qodob wixii ishkaalaata ama shubho ilan shubhu wataa ama ishkaal buu dee qofku haystaa waa in shubhadana laga saaro ama loo bayaamiyo xujadana waa in lagu ogo waa laba qodob iqaamat alxujati calayhi kama qaala shaykhu lislaam raximah llah shubhada iyo shakigana waa in laga saaro taasina waxay u baahan tahay qof dee ahlu cilmiya ilaan qof kasta hadduu maaragta u tagu yidhaahdo ishkaalkan ka saaraya waxaa laga yaabaa isaga laftiisaba inuu ku rogaba inuu kala rogo inuu kala jeediyo ayaa dhici kartaba qof cilmila mooyaane qof xujadana oogi kara shubhadana suulin kara waa qof ahlu cilmiya taana la soco oo waxii aad cilmi u leedahay unbaa dee lala doodi kara lakiin waxaanad aqoon u lahayn ama shubuhaadka khatartaa ha u banbixin inuu qofku islaaliyo marka calaa kulli xaal dadkan meelahaa jooga suufiyada aadna way u soo noqotaaye qolooyinka suufiyada qaar baa yidhi suufiyada gebigooda waa gaalaysiisaan de waa been suufiyada oo dhan waa gaalo cidimay odhantay suufi oo dhani waa gaal lama odhan salafiyiintuna ma yidhaahdaan suufiyadu way isku jiraan de waa intaasoo qaybadoo kala baxaya qaar baa aaminsan walciyaadu billaah ahla alxuluul walitixaad qaar baa aaminsan khaaliqa iyo makhluuq waaba isku mid ilaahay makhluuqaadku ku dhex jira qaar baa aaminsan qaar ba dee waxdat maaragtay madhabkii alwaxda walitixaad qaar baa aaminsan marka waxyaaba waxaa jira kufriga khatara dee dadka qaar inay aaminsan yihiin qaarna sidii ashaacirada waxyaabo kale bay aaminsan yihiin marka in dhammaan la ysku wada qaadaa waa khatar in la wada gaalaysiiyaana dee waa khatar in muslimiin la wada yidhaahdaana waa dee lafteedu waa halis way isku jiraan nooc kastaba dee suufiyadu way leeyihiin qaar halisay leeyihiin qaar khuraafaad ku jiro muslimiinay leeyihiin marka waa dee aqsaam waana dee duruqyo fara badan qolo waa qaadiriyo qolo waa axmediya qolo waa naqashbandiya qolo waa diwaabadiya qolo waa tijaaniya qolo waa rifaaciya qolo waa caydaruusiya marka intaasoo firaq ayay dee u kala baxaan innaka inaguma badnabe markaa duruqdaasi suufiyadu ee faraha badan ee u kala baxaan midba xukun gaara ayuu qaadanaya baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayra shaykhana saa-iilkan waxa uu leeyahay maadaamaaynu ogsoonahay ahmiyadda towxiidku ay leedahay uu leeyahay sidee baynu guryaheena ugu oogi karnaa towxiidka afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
towxiidku waa shay muhiima macnihiisuna waa in ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii la caabudo ifraad ullaahi tabaaraka wa tacaala bilcibaada yacnii towxiidka macnihiisu ilaahay keligii la caabudo cibaada oo dhan ilaahay baa leh waa intaa macnihiisu salaada ilaahay baa leh soonka ilaahay baa leh salaada gowraca ilaahay baa leh dhaarta ilaahay baa leh wax allaalo wixii cibaadaad ah ilaahay keligii in loo gaar yeelo jalla wacala cid kalena aan lala wadaajin ilaahay tabaaraka wa tacaala qaabka guriga loo gelinayo towxiidka mar kastaba in la baro ama lagu baraarujiyo towxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala dikriga ilaahay ilaahay xuskiisa qofku markuu gelayo bismi illaahi magaca ilaahay ku galo markuu ka baxayo bisinka ilaahay ku galo isagoo dee xuskaa ilaahay iyo isagoo ilaahay ku tacalluqaya inuu mar kasta guriga ku nooleeyo xagga towxiidka hadday tahay cajiradaha towxiidka ka sheekaynaya in aqalkii de maaragtay la geeyo oo towxiidka ilaahay sharaxaya ama tafsiirkii qur-aanka hadalkii ilaahay sharaxaya imanka tafsiirka oo kale markuu tafaasiirta dila dhegeysta hadalkii ilahay buu qofku dhegeysanaya adkaarta rasuulka adkaarta aladkaar annabawiya adkaarta qofku inuu ilaahay buu dee mar kasta xusaya kitaabkaa xisnu muslimka waa kitaab qayima adkaartii ilaahay iyo qaabkii ilaahay loo xuseeyey gelinkii hore iyo gelinkii dambaba ku- wa- kuwa adkaartaas iyo xuskaa ilaahayna dee uu baranaya kadibna halkaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu xidhnaado oo cid kale aanu markaa ku xidhnaan waa intaasu iyo qaabkii uu dee maaragtay kolba ugu xidhi lahaa hadday cajalo tahay iyo haddii dee kitaab ay tahay iyo hadday tahay inuu dee wax u dhigaba waa shay qofkii markaa ajar uu ka helayo oo waa tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayran sheekhana saailkan waxau leeyahay waa maxay macnaha asalafiya mase jirtaa cid kelimatu salaf ee ugu horeysay ciddii ugu horeysay ee kelimatu salaf isticmaashaa ma noo sheegi kartaa sheekhana afiiduna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
kelmaddaa salaf ciddii ugu horreysay ee isticmaashay waa ayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalay waa kii dee faadumo ee binta rasuul calayhi salaatu wasalaam ku yidhi nicma salafu anaa laki nicma asalafu waxa fiicnaada cid kaa hormarta oo kaa horraysa aniga markuu dee u laab maaragtay qaboojinayey faadima binta rasuul calayhi salaatu wasalaam marka dee lafdigaasi waa lafdi waarida luqadda carabida ama dee waxa la ama sharcan cid kasta oo wax kasta oo tegey maa taqadama ama wax kasta oo mutaqadim oo horeeyey ayaa la yidhaahdaa salafkii hore weeyaan xagga istilaax ahaana wuxuu ku dhacaa saxaabada rasuulka iyo taabiciinta iyo atbaaca taabiciin saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin saddexdaasuu ku dhacaa marka la yidhaha waa salafkii saalixa ahaa waa saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin kutubtii markaa salafkana in badan buu magacu ku soo arooray iyagoo kutubta la leeyay wahuwa madhabu salafi waa saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin markaa kutubtii caqiidata salaf waa asxaabu ulxadiis ilaa qarnigii saddexaad ilaa qarnigii afraad waxaa aada loo isticmaali jiray mustalaxaa salafa saalix wa wa huwa caqiidatu salafi ama wa haada madhabu salafi weliba kutubta caqiidada ayaa aada laftigaa isugu yaalla wa haada madhabu salafi khilaafan limadhab alkhalafi cidda kalena waxaa la odhan jiray magaca madhab ulkhalaf dadku waa salaf iyo khalaf unbay odhan jireen culummadu salafkuna waa caqiidadii saxda ahayd madhabka khalafkuna waa wixii khilaafsan sida shiicada iyo khawaarijta iyo qadariyada iyo murji'ada iyo suufiyada qoladaasa la odhan jiray madhab ulkhalaf marka si guud waa madhabu salaf madhab ulkhalaf qarnigii saddexaad iyo kii afraad iyo kii shanaad waxa kutubtii la qoray ee la diiwaangeliyey tadwiin baa dhacay tadwiin caqiidatu salaf waxaa dhacay in la qoro la tadwiiniyo caqiidadii salafkii saalixa ahaa markaa kutubta caqiidatu salaf wa asxaabu lxadiis lisaabuuni waa raggii mutaqadimiinta ah allaalakaa'i hibatullah allaalakaa'i ashaafici sharxu usuul ictiqaad ahla sunna waljamaaca wuxuu keenayaa ictiqaadkii oo dhan ictiqaad sufyaan athawri marka waxay culummadu qoreen ictiqaadkii saxda ahaa ee caqiidatu salafi ayaa markaa caadi loo qoray kitaab tawxiid lilxaafid ibnu manda kitaab liimaan libni abi shayba kitaab liimaan liabi khaythama kitaabu liimaan liabi cubayd qaasim bnu salaam kitaabu shariica lilaajuri kitaaba tawxiid libni khusayma waxa la qoroo la tadwiiniyey kutubtii weliba ictiqaadka taabanaysa baa caadi loo qoray waxaana laga ilaalinayay dee ictiqaadkii soo baxo caqiidadii shiicadu way soo baxday caqiidadii khawaarijta oo dee dadkii gaalaysiinaysay caqiidadii murji'ada caqiidadii qoladii qadarka tidhi laa qadari maba jira wax qadar la yidhaah caqiidadii suufiyada caqiidadii jahmiyada caqiidadii muctasilada caqiidatul ashaacira firaqii baa markaas soo baxay mar kastaba kelmaddan waa madhabkii salafku waxay ku qoran tahay qarnigii labaad iyo saddex iyo afraadba kutubtay ku qoran tahay markaa raggaa ugu cadcad ee ugu horreeyey sida dee abu cubayda qaasim binu salaam waa raggii mutaqadimiinta ah raggaasaa ugu horreeyey rag- kutubta inay lafdigii ku qoraan caqiidat salaf wa asxaab alxadiid sidaasay ku qoran tahay ee, lafdigaa salafi ama maaragtay madhabu salaf kutubtaasay ku taala baaraka allahu fiikum jazakum allah khayr
jazaaka allahu khayran wa axsana allahu ilaykum sheekhana saa-ilkan waxa uu leeyahay een, cidda salafka iyagu u nisbad sheeganaysa salafiyiintu iyaguna ma noqonayaan xisbi ka mida axsaabtan aynu wada naqaano afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra Een, yani madhabu salaf ama marka la leeyahay asalafiya ama dee waa caqiidadii salafkii saalixa ahaa ama marka la leeyahay waxaasi waa salafiyada marka la leeyahay yani ma xisbi ka mid a axsaabta horta waaqiceennan marka dee waaqaca loo yimaado ama casrigan innaku aynu soo gaadhnay horta waa bushaare ee cusuurtii hore lamaba aqoon waxa la yidhaha waxaasi waa xisbi islaamiya ama waa xaraka islaamiya iminka dee casrigeennan eh, xarakada tabliiqa xarakatu ikhwaan almuslimiin xarakatu litixaad xarakatu lictisaam xarakatu shabaab almujaahiriin yacni waxba waxyaaba fara badan baa soo baxay waxyaabo kala duwan ayaa soo baxay laakiin wakhtigii hore ee een, qarnigii tusaale ahaan qarnigan kuwii naga horreeyey ilaa wakhtigii saxaabada mabuu jirin wax xarakaad islaamiya la ydhaha iyo sacwa islaamiya iyo axsaab islaamiya iyo xisbi islaami la ydhaahda mabuu jirinba taasi waa qodob mabuu jirinba ninkii aasaasay xarakata ikhwaan almuslimiin xasan albanna allah yarxamo xasan albanna dee alikhwaani ee ikhwaaniga ahaa ee muasis jamaacata ikhwaan almuslimiin waa kun sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii buu aasaasay xarakat ikhwaan almuslimiin ya marka xa- jamaacada dhan ee ikhwaan muslimiinta ah ee laga fadhiisan laayahay ee dee dadkana dee halaagtay mudaharaadkii waxaa adduunyada ka dhacaya ka dambaysay kun sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii baa la aasaasay jamaacatu ikhwaan almuslimiin wakhtigaasaa la aasaasay waa taariikhdii la aasaasay wax hore oo oo ama dahabi yaqaana ama ibnu taymiya yaqaana iyo ama ibnulqayim ama bayhaqi ama imaamu nawowi ya imaamu nawowi dee ikhwaanka mu aqoon imaamu nawowi ya iyo ibnu xajar alcasqalaani iyo mabay aqoon eh, ikhwaan muslimiin culimmadii hore xarakaadkii waxan mabay aqoonba waxaanoo jamaacaata ama dee axsaaba wakhti dambuunbaabay dee dhaceen culammadii horena may aqoon marka marka la isku soo aruuriyo waa bidcatun fi ddiin kaasi waa waa khulaasada waxaa la aasaasay bidca waana xaaraan waana bidca fi ddiin kaasi waa qodob oo de haddii diin ahaan lahayd ama saxaabadii baa sheegi lahaa ama a'immadii ama a'immadii tawxiidka ama a'immadii sunnada ama a'immadii cilmiga lagu yaqaanay ama culimmadii xataa diinta aynu ku soo gaadhnay ee sheekh muqbil sheekheenni sheekh albani eh, ibnu baas alwaalid calayhi raxmat ullah samaxata sheekh ibnu cuthaymiin dadka xataa ahlu cilmiga ahaa ee cilmiga sharcigaa xambaarsanaa waa bidcatun fi diin bay yidhahdeen waana diideen marka marka la isu geeyo ama la soo ururiyo jamaacaadkan iyo waxaan dhacay waa bidca diinta lagu soo daray madhabu salaf ama salafiyada salafiyadu tacriifkeeda in yaroo kooban waa in la raaco dariiqadii salafkii saalixa ah biikhtisaarin marka la soo koobo warka madaxdiisiiba ama isagii oo kooban waa in la raaco madhabka salafka saalixa saxaabada la raaco taabiciinta la raaco atbaaca taabiciin la raaco dariiqadaa fiican in la raaco qof kasta oo dariiqadaa raacana salafi baa la yidhaahdaa ama hargeysa ha joogo ama afrika ha joogo ama aasiya ha joogo ama china ha joogo ama australia ha joogo ama ha joogo south africa ama uganda ha joogo maadaama caqiidada qofkaas saxdaa u haysto ama miyiga qofka jooga ama xataa ka xeebta jooga ka xataa badda maaragtay ku dabaalanaya qof kasta oo caqiidada saxdaa haystaa salafi baa la yidhaahdaa meel kastaba aad joogi mar hadduu caqiidadu sax tahay waa madhabkii salafkii salaamadee salafi baa la odhanaya dad gaaro oo la qorayo oo caawa caawa lagu qoraya ama dee habeen dambe ay kaalay ama insha allahu tacaala ambasador igu soo mardee oo dee la liiskaraynayo oo halkaa igu kaalay ama dee kaha igu kaalay oo hoosta laga liiskaraynayo ma jiraan oo la odhanayo dee xarakadaad ku jirtaaye haboodin ay soo mardeen ma jiraan wax la liiskarayaala ma jiraan xataa wax khafiya oo tandiim siriya oo iminka ama dee ictisaam ama waa nidaam siriya oo khafi ah oo qarsoon oo dee magaalada haddana ku jira waana nidaam isku xidhan oo ka halkaa jooga ilaa ka maqdisho jooga isku xidhan yihin waa tandiim siriya oo mashbuuha weliba wax fara badanoo dee mashbuuhaata ba xataa ku dhex jiraa laakiin dacwa salafiya layluhaa ka nahaariha waa waxa waadixa waxa masaajidka laga sheego ayuunba malcaamadana laga sheegaa waxa halkaa laga sheegayunbuu laba qofna u sheegaya haddii uu hoteel fadhiyo iyo hadduu shaahaynayo iyo hadduu usuulu salaasa akhriyayo iyo hadduu qawaacid arbaca akhriyayo salafigu wuxunbuu wada sheegaya salafiga halkan jooga iyo ka damaaj fadhiya iyo ka afrika fadhiya iyo ka jayna wax ka akhriyaya ee masaajidka ku haya caqiido keliyin bay wada akhriyaan caqiidada ahlu sunna waljamaaca cilmi naafica iyo camal saalixa shicaarkeenna waa kaa altasfiyatu watarbiyatu soomay ahayn wax kale oo u qarsoon oo nidaam siriya oo khafi ah oo qarsoon oo laydha maxaa lada yidhahda ictisaam baan la ydhaha idinkana tabliiq xarakata jamaacatu tabliiq waa xarako halkaa aynu fadhino ilaa bakistan isku taxan min amiirin ilaa amiirin amiirba amiir ayuu kuu dhiibayaa dee ma dhowa sheekadu ya waa xarako dee wax dee dhisan dee laakiin madhabku alcaqiida salafiya waa qofka cilmigaasunbaa loo dhigaa alcaqiida salafiya qofka salafigaahi mabda inaku mabda baynu leenahay cilmi naafica iyo camal saalixa ama atasfiyatu waa atarbiyatu qofka intaasunbaa dee loo dhigaa wax kale oo intaa uga hooseeya cilmi naafica iyo camal saalixa ma jiraan wax qarsoon oo siriya oo la odhan karo afar baad halkaa kuu fadhiyaana ma jiraan ama dee wax kale ma jiraan baaraka allahu fiikum jasakum allah khayr
wakhtigoo iska iska soo kooban awgeed salaada inay taagan tahay su-aashan kusoo gebagabaynaya waxay tahay shaykhana dadka qaar ba waxay idhaahdaan dhammaan ururada oo dhan isku daro iyo salafiyiintu caqiide iskuma khilaafsana waxyaabaha isku khilaafsan yihin waa masaa'il fiqiya maxaa ka jira arrinka afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
in la yidhaah salafiyiinta iyo kuwa kale waxba iskuma khilaafsana dee waa iska hadle iska hadlow waa kaa dee wuu iska hadlay waaqicana ma garanayo xaqiiqada waxa la ysku hayo qofka waxaa fiicnaan lahay inuu akhrii lahaa kutubta salafiyiintu qoreen iyo qaabkay u qoreen iyo caqiidada qof wuxuu ictiqaadsan yihiin salafiyiintu xarakaadka kale iyo jamaacaadka kale kutubtay qoreen waxay aaminsan yihiin eeg hadalka way kuu qurxinayaan laakiin waxbaa qoran dee kutub baa qoran xataa eeg anigu waan iska odhan karaa kelmad kasta intaan idhahdan dadka dee isjeclaysiin karaa waxaana jirtaa kelmado qofku is odhanayo dee dadku yaanay kaa boodin ama waxaa jirta waxa la ydhaha istaad raaci yaa lagaa garantiisoo garanmays yaa lagaa garanin ayaa jirta laakiin waa inaad akhrido kutubta ay qoraan axsaabtan iminka ikhwaan muslimiintu dee kutub bay leeyihiin o qor waxaan ama qof kugu yidhaahdo ama maqaxyaa lagu shaaheeya maaha xaqaa'iqda ama sirtay ictiqaadsan yihin waa inaad kutubta xataa waa inaad akhridadee ee kutub bay leeyihiin waa inaad weliba qofku hadduu dee si sadxiyo dushaasun waa inuu hoosta u dhaadhaco oo waay waa inuu dee fahamsay marka midunbaa dee qofka bal waxaad akhridaa ama aad hoos ugu dhaadhacdaa low samaxt waxaad si fiican u akhridaa kutubta ay qoreen iyo waxay u jeedaan iyo hadafkooda iyo waxay u jeedaan hadafkooda waa maxay inay kursigana qabsadaan manaasibtaa sarena inay gaadhaan intay u ordayaanba waaba intaa almanaasib walkaraasi in ama uu halkaa fuulo doonayo ama masabkaa gaadho waxba u calaamadsan waska waxaabay u badan yihiin xarako diin dadkii tusaysa waana xarako siyaasiya waxaabad mooddaa kuwaa siyaasadda oo kale oo shaar diineed laakiin huwan waxaa xarakaadka imika cararay laakiin salafiyiintu cilmigaa naafica ah wax uga hooseeya ama uga dambeeya ma jiraan inuu qofka cilmiga u dhigo kitaabkaa dhigo xadiiskaa dhigo dadka anfaco intaasunbaa marka waa inaad akhrido kutubta laga qoray iyo farqiga udhexeeya baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra shaykhana halkaas su-aal baa kusoo koobaynaa qofka doonaya caqiidada inuu barto maxaad ugu nasteexan lahayd ee, kutubta ugu muhiimsan ee caqiidada laga barto ead u tilmaami lahayd afiiduuna baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra
kutubta caqiidada waa su-aasha ugu dambeysay ee caqiidada laga barto kutubta qaarna de way hooseeyaan oo waa lilmubtadiin dadka bilowga ah waxaa loogu naseexeeya dadka bilowga ah kutubtii sheekh moxamed bin cabdilwahaab kutubta hoose sida usuulu salaasaha alqawaacid alarbac alusuulu sita masaa'il jaahiliyaha kadibna kitaaba tawxiid kashfu shubuhaat kutubtaa yaryaree koob kooban ayaa dee muhiima qofku inuu dhigto kutubtaasi waa muhiim kadibna alcaqiida alwaasitiya alcaqiida ataxaawiya alrisaala atadmuriya alfatwa alxamawiya alkubraa kadibna kutubtaa shaykhulislaam ibnu taymiya oo marxaladda dambe ama dee xagga dambe maraysa iyada lafteeduna waa muhiim waana dee kutubta maaragtay ee muhiimka ah shaykhulislaam ibnu taymiya in aada loo akhriyaa waa shay muhiima oo kutubta ibnu taymiya ee dee ictiqaadka saxda ana sugaysa weliba shubuhaadka waxaa aada u radiyaa alrisaala atadmuriya risaalada tadmuriyadu shubuhaadkana way radida qawaaciddii ahlu sunnahana way sugaysaa weliba baabka asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay jala wacala marka kutubta ibnu taymiya ibnulqayim kutubtiisuna way fiicantay inkastay waaweyn tahay kutubta ibnulqayim iyadan lagama maarmo casrigeennana waxaa aada u sharaxay ilaahay maaragtay ha ka abaalmariyo asheekh alcallaama moxamed binu saalex alcuthaymiin aad buu u sharaxay kutubta ictiqaadka ama kuwa ibnu sheekh moxamed binu cabdilwahaab ha ahaato ama kuwa ibnu taymiya intabuu u sharaxay iyo sheekh saalex aala sheekh marka culammadaasi waxay aad casrigeennan u sharaxeen kutubtii ictiqaadka weliba ibnu cuthaymiin baa maaragtay aada u cibaaraadkiisuna waa jilicsan yihiin waana kutubtiisu muhiim waana muyasar oo dee alfaaddeeda iyo kelimaadkeeduna waa jilicsan yihiin marka intaasaynu kusoo gebagabaynaynaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allah khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته